wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay digniin u dirtay hay-adaha ka howlgala deegaanada hoos yimaada degmada kismaayo shirkadaha iyo hay-adaha ka shaqeeya beeraha jubbaland ee aan laga warqabin ayaa waxaa loogu baaqay inay soo maraan xafiisyada dowladda wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland cali aadan sonkor ayaa wuxuu digniin u diray hay-adaha ka howlgala deegaanada hoos yimaada degmada kismaayo waxaa noo muuqato meelo badan oo gaabis uu ka jiro oo ah hay-adihii fulinayay ee implementationka lahaa ay muxuu ahay waxyaabo badan ay khaldeen walow haddee la daba taagnaa had iyo jeer laakiinse haddana waxaa noo muuqata meelo badan oo khaladaad ay ka jiraan waxaana go'aansanay insha allahu tacaala inaan tallaabo aan ka qaadno dhammaan muxuu ahay goobahaas iyo qolooyinkii ku shaqa lahaa hadday kambaniyaal barefad ay noqon laheyd hadday hay-ada muxuu ahay sheeg national ay ahaan laheyd haddii hay-ado kale ay ahaan lahaayeen dhammaan waxaan rabnaa inaan muxuu ahay aan samayno meela goobaha iyada ee aan muxuu ahay isheeg dabagal aan ku samayno waxaana noo muuqato hadduu ilaahay idmo insha allahu tacaala waxaana aan bilownay oo noo bilaabday oona wadi doonaa cid kasta oo u samaysa dadka beeralayda ah edeeg u samayso waa lala xisaabtami doonaa cid kasta waa lala xisaabtami doonaa waxay qabatayna itusoo itaabsiya ayay noqon doonaan maanta waxaan ka soo bilownay buuliguduud wayna socon doontaa isbuucan gudihiisa insha allahu tacaala meel walba oo ay wax laga qabtayna waan tegi doonaa haddii ay meel wasaaradda ay wax ka fulisay ay tahay iyo haddii ay muxuu ahay brefed meel uu wax ka fuliyo qandaraas qandaraasliyaal ay ka fuliyeen ay tahay dhammaan waxaa noqon doontaa insha allahu tacaala meel isla xisaabtamo waxaana leenahay waxaa noo muuqato hay-adaha qaar inay ishuban yihiin ayaga iyo kambaniyaasha ay shaqada siinayaan mana suurtogeli doonta hadda kadib wasaaradda beeraha ma ogolaan doonta in la yidhaaho annagu muxuu ahaay isheg hay-ad hebelaa nala yidhaahaa annagaana uleh muxuu ahaay isheg boolisigayna wuxuu dhigayaa in sidaan iyo sidaan aan kambaniyaal u qaadano ma suurtogeli doonto wax aysan wasaaradda beeraha kambani aysan fiirinin aysan muxuu ahaay isheg go-aan ka gaarin hay-adda muxuu ahaay isheg fankaas bixinaysa iyo kambaniga ay siinaysana aan la isla fiirinin ma suurtogeli doonto mana yeeli doonno hadduu ilaahay idmo waxaana noo muuqata arrinta ayada eh barnaamijyo badan oo dhelisay ayaa maanta aan soo aragnay anna markii horena aan tuhunsaneen maantana noo soo caddaatay mana suurtogeli doonta mana la yeeli doona ma yeeli doonna hay-adaha qaar inay sameeyaan igu tir oo iga tir inay sameeyaan in ayagana kambaniyaal ay keensadaan kambaniyaashana ayaga ay muxuu ahay isheeg fanka ay siiyaan ayagana muxuu ahay isheeg ay kambaniyaal keensadaan ma ka yeeli doona waayo waxaa noo muuqatay isla xisaabtan wasaaradaha isla xisaabtan ee kambaniga iyo hay-addii fanka bixisay inaysi jirin waayo hadday isla xisaabtan uu jiray waxyaabaha maanta aan soo aragnay ma dhici laheen